بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaanu ku soo dhex jirnay kitaabkii buluuqulmaraam lilxaafid imaam ibni xajar raximah ullah kitaabu ahaara ayaan maarata kusoo dhex jirnay baabulmiyaah waxaan joognaa xadiidka lixaad can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka alla wuxuu yidhi laa yaqtasilu aad laa yaqtasil axadukum qofkiin yousan ku quma qubaysanin oo ku mayranin fi lmaai daa'imi biyaha fadhiya oo degan walxaal huwa junubun asagoo junub ah asagoo junub ah yousan ku qubaysanin akhrajahu waxaa wariyey muslim imaam muslim ayaa wariyey abu hurayra waxaan dhahnay magaciisa radi allahu canhu kunyadaasuu caan ku yahay نعم أي خير الله يبارك abu hurayra radi allahu canhu kunyada ayuu caam ku yahay magaciisa waa laisku khilaafaa laakiin waxaa ugu dhow in la yidhaahdo cabdiraxmaan bn saq waana xaafid الصaxaaba ayaa la yihahda radi allahu canhu nabigaana uga markhaati kacay inuu axaadiida ku dadaalo oo xadiida weydiiye wuxuu yidhi magarad man ascadu nnaasi bishafaacatika yowma alqiyaama yaa shafaacadaada ugu mudan qiyaame markaasuu nabigu calayhi salaat salaam wuxuu yidhi laqad calimtu annahu laa yas'alunii can hada alxadiid axadun qabla waa limaa calimtu min xirsika cala alxadiid xadiidkaa cid adiga hortaa ay weydiinayso inay jirin waa ogaayo sababtoo inaad xadiidka ku dadaalayso ayaa ah ascad nnaasi bishafaacati man qaala laa ilaaha ila allah khaalisan min qalbi shafaacada dadka waxaa ugu mudan qofkii laa ilaaha ila llahu yidhaahda isagoo qalbigiisa u mukhlis ka tahay idan shafaacada dadka ahlu tawxiidka ah ayaa ugu mudan nabiguna usoo dacwoodo wuxuu yidhi axaadiis badana intaad ii sheegtaan hilmaamaya go-aaga soofidii u dhaha maradii uu soo fidsaday nabigaa ugu tufay wuxuu yidhi xabadkaaga u dib mar damba ma aana hilmaamin oo dhan marka xaafid saxaaba le radi allahu canhu asaa uga xadiid badan waxau dhintay sanadka hijiriyadu markay ahayd konton iyo sagaalkii u dhintay xadiidkan muslimlaa wariyey macnihiisana waxaa weeye qofkiin yousan ku qubaysanin biyaha fadhiya isagoo junub qaba idan biyaha fadhiya in la isu duuday in lagu qubaysto waa loo diiday taasi waa xugub haddana riwaayad bukhaari waxay leedahay walilbukhaariyi laa yabuulanna axadukum qofkiina yousan ku kaadsin fi lmaa'i daa'imi biyaha fadhiya aladii laa yajri oon soconaynin uma yaqtasilu fiihi oo markaa ku qubaysto macnaa hadhow u baahdo inuu ku qubaysto idan riwaayaddii hore qubayskoo keliya diiday riwaayadan dambana kaadiday diiday sababto haddaad ku kaadisid hadha waxaad u baahanaysaa inaad biyihii ku qubaysatid marka intaad ku qubaysatid haddana inaad ku dhex kaadisid ma aha nacam marka midkoodna in la sameeyo ma aha riwaayadda muslim waxay leedahay uma yaqtasilu minhu biyihii oo ka qubaysa marka fiihi iyo minhu waa kala duwan yihiino fiihi waxawaay biyihii oo ku kaadiyo ku dhex qubaysana lama ogola minhuna waxaa weeyaan biyihii oo ku kaadiyey ama ku saxarooday waa isla mid weeye ayuu inta biyo ka qaatay kusoo qubaysanay taasna marka lama ogola in lagu kaadiya lama ogola inaad ku dhex qubaysa lama ogola haddana biyihii aada ku kaadiday inaad ku qubaysatid lama ogola waliabi daa-uud waxaa u sugnaaday walaa yaktasil fiihi min aljanaaba ay laa yabuulanna axadukum fi lmaai daa'imi aladii laa yajrii walaa yaktasil fiihi min aljanaaba tan marka riwaayada abi daa-uud waxay diidaysaa labadooda in loo jamciyo inaad mid mid u samaysana ma ahan inaad jamcisana ma aha labadooda midkoodna mid midna lama ogola in la jamciyana riwaayada horaa diidayso laa yabuulanna axadum fi lmaai daa'imi uma yaktasil fiihi yaktasilu fiihi riwaayo oo jasmaha soo aroortay macnakaa labadooda in loo jamciyo ma aha mid midna in loo sameeyo ma aha saddex axaadiis riwaayaadka saasaa laga faaisana biyii fadhigay inaad kaadi iyo qubays ku kulmisa ma inaad ku qubaysana lama ogola ma garat inaad ku kaadisana lama ogola labadooda isku darta lama ogola labadoodana mid mid lama ogola sababta loo diidaa waa maxay sababta waa loo diidaa marra waa min baabi tahaara marra waa min baabi sixa haddii min baabi tahaara ay tahay culimmada waa kuwii ku qaybsamay biyaha culimmada odhanaysa imaam shaafici iyo axmed bin xambal iyo ahlulxadiidka badankooda biyaha hadday qullataynka yar yihiin waa najaasoobayaan haddii najaaso ay ku dhacdo macnaha waxay ah biyahan hadday qullatayn ay ka yar yihiinna waa najaasoobayaan hadday ka badan yihiinna ama qullatayn dhan yihiinna hadhow sida kaadi iyo qubays loogu wado waa taqayurayaan waa isbedelayaano marka waxaa weeye hadhow intifaacoodii ayaa yaraan marka lama ogolo biyihii in la xafido oo la nadaafo midda kale haddii aysan dahaaro keli imaana biyihii waa la cabi karaa saxxumaa marka ka dhici karta waxaa lagu karsan karaa ilaa biyuhu dahaaro keli imaana isticmaalaad iileey biyihii marka haddii haddii la wasaqeeyo jaraafiin iyo bakteriya ku dhala karta way xumaanaya islaamkana nadaafada iyo haijinka iyo caafimaadka aadu marka ugu dadaala marka dhinaca dahaara haddii laga fiiriyo qolada ku kulminaysa biyaha wixii qullatayn ka yar hadday najaas ku dhacda way najaasooba biyaha hadday qullatayn ka yar way najaasoobayan hadday ka badan yihiinna biyi waa wasaqoobayaano sida hadhow loogu sii wado kaadida iyo saxarada iyo qubayska iyo wasakda hadhow biyihii waa doorsoomayaan marka qasadkii laga lahaa biyaha inay waaraan oo laga cabo oo lagu dhahaaro qaato ayaa meesha ka baxay soo maa amaa qolada odhanaysa biyaha waxaa weeye taqayurka unbaa shardi u ah waxay leeyihiin waxay uun keenayaan haddii hadda najaasadu ay taqayurisana waa najaas ay bedesho haddaysan bedelinna najaas maaha laakiin waa laga fiican yahay oo caafimaad xumo iyo dhibaato iyo keenaysa kolle marka culimmada oo dhan biikhtilaafi almadaahib waa isku waafaqsan yihiin in xadiidkan xukunkiisa la qaato ma garan ama dahaarada kuwa dhahaysa waa zuulina ha ahaato ama kuwa dhahay kuwa dhahaya markii wixii ay badataan juulayaan ha ahaatee sababtoo biyihii dahaaro keliya looma isticmaalee waxaa loo isticmaalaa cabitaan iyo ku karsi marka caafimaadkiina waa dhibaya saasaa marka axaadiidta lagu towjiihinayaa marka waxaa kaloo culimmada shaaficiyadu ay ka qaataan shaygan ay yidhahdaan biyaha mustacmal ay noqdaan oo waxay leeyiin biyaha in lagu qubayso waxaa loo diidaa mustacmal ay noqonayaan hadday qulateynka yirina markaa laguma dahaaro qaado laakiin mustacmalka nusuus ku cadmal waa aaday baciid u tahay axaadiidta soo socda oo hadda xadiidkan ka dambeeya ayaana noo caddaynaysa biyaha dahaaro loo isticmaalay inaysan maaragtay mustacmal noqonin oo lagu dahaaro qaado oo biyaha mustacmalka culimmada badankoodu waxay qaar waxay leeyiin waa daahir aan lagu dahaaro qaaday axnaaftu waaba sii xadgudubto waxay waaba najaas biyahaad kuwaysa qaato ma ku qubayso waaba najaas oo biyaha mustacmalka waaba najaasay leeyihi kaas waa manhab madhab aad iyo aad u baciida wax daliilna mala culimmada dhadhexaysa waxay leeyihin isticmaalku biyihii daahir way yihiin laakiin aysa mudahir ma laakiin xataa culimmada shaaficiyada waa qiranayaan inaysan maaragtay daliil weyn aysan lahayn axaadiis soo socdaana loo sheegaysa wa can rajulin waxaa laga wariyey saxiiba nabiya nabiga la saaxiibay qaala wuxuu dhahay nahaa rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulku wuxuu reebay an taqtasila almar'atu haweentii inay qubaysato bifadli rajul hambada ninka ka haray markuu qubaysto hambada uu soo reebay inuu ku qubaysto aw irajulu ow an yaqtasila arajulu ninku inuu ku qubaysto bifadli lmar'ati haweentiisa biyaha ka soo hor intay kusoo qubaysa ka har say samaynayaan waliyaqtarifaa jamiican ha maaragtay dardarsadeen iyagoo isla wada jira laakiin hambadiyaa la diidaya akhrajahu abu daawuud waannasaa'i wa isnaadun saxiix ninka taabiciga ma garata oo xadiidkan wariyey waxaa la yidhahdaa xumayd alximyari wuxuu ka wariyey can rajul min saxiba nabiy sala allahu calayh wasalam marka ninkii saxaabigaha magaciisu ma soo sheegin oo markaa majhuul lama dhahayo miyahadi maadaama ninkii saxaabiga magaciisa aan la sheegin waxaa la leeyahay masalaxi xadiidka saxaabadu waa wada cuduul marka haddou ninka taabicigaa lagu kalsoon yahay oo yidhahdo xadiidkan nin saxaabihan ka wariy walow xataa magaciisa uusa sheegin jahaalatu saxaabati laa taduru fi masalaxi xadiid ninka saaxib saaxibika saxaabiga xataa magaciis haddii aan la sheeginoo laga jaahil yahay dhibaato male laakiin hadduu nin kaloo ama taabiciya ama ka koreeya u ahaan lahaa oo can rajuli uu yidhaahdo oo ninkiina aan la aqoono riwaayad kaloo caddaynaysa inaysan jirin jahaaladaas way dhibaysaa marka xadiidku daciifu ku noqonay ninkaas saxaabiga waxaa loo maleeyaa inuu yahay oo xadiidkan oo kale dariiq kale laga wariyey nin la yidhaahdo saxaabiga cabdullah ibni sarja ama nin la yidhaahdo alxakam bin camar alkifaari nin la yidhahdo labadaas midkood inuu yahay ayaa dhicisa xadiidka macnihiisu waxaa weeye nabigu wuxuu diiday biyo qof uu ku qubaysay nin ama haween inuu kuwii kale oo u dabamaro oo ku qubayso marka riwaayadan waxaa daliishanaya dadka dhahaya biyuhu mustacmale noqona laguma qubaysan karo laakiin xadiidka soo imaanaysa ayaa ka hor imaanaya hadhow sida loo jamcina waa arkayna wa can ibni cabbaasin waxaa laga wariyey radia allaahu canhuma isagii aabihiis ba allah ka raali noqday ana nabiya sala allahu calayh wasalam nabigu kaana yaqtasilu wuxuu ku qubaysan jiray bifadli maymuunata radia allaahu canhaa maymuuno fadligeeda hambada ka soo hartay iyuu ku qubaysan jiray akhrajahu muslim ayahu ibnu cabbaas waa cabdullaahi ibnu cabbaas ibnu cabdilmualib ibnu maaratay cami nabiy sala allahu calayh wasalam nabigana adeerkiisa waxau dhashay waktigii bictada ayuu dhashay ama hijrada saddex sano ka hor meelahaas ayuu dhashay ibnu cabbaas intaabsa nabiguma soo haajirin madiina saddex sano ka hor isagoo aakhir xayaati nabiyi sala allahu calayh wasalam ayuu madiino soo galay nabigana waa la saaxiibay nabiguna waa u duceeyey calayhi salaatu salaam allaahuma faqihu fi ddiin wacalimhu ta'wiil tafsiirka qur-aanka ilaah bar axaadiidtana saxaabadiibuu ka qaatay intuu nabiga toos uga wariyay waa yarta laakiin saxaabadii ayuu ka qaatay gaar ahaan cumar oo si aada ula saaxiibay oo isagoona uu jeclaa cumarna uu jeclaa radi allahu canhu nin tafsiirka iyo fiqhiga aada uga cajib badanoo saxaabadu waa ninka ugu fataawi badan wa xagga fatwada ugu tafsiirkan ugu badan aayad kasta kugiisa cabdibn cabaas cabdin cabaas ducadii nabigaana ka soo baxday nin deeqsiyahoo shariifahoo taqwo badana inuu ahaa radi allahu canhu arda wuxuuna dhintay lixdan iyo sideed markii hijradu aheed oo daa'if ku dhintay wakhtigaa maka iyo daa'if cabdullaahi ibnu zubayr ayaa haystay oo reer bani umaye ay markaas ku kacsanaayeen ama marwaan bin xakam amase wiilkiisa cabdilmelik wakhtiga ayuu dhintay radi allahu canhu arda marka wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu salaam maymuuna hambada ayuu ku qubaysan jiray xadiidka kale laftii soo socda waa uu egyaho waliasxaabi sunan waxaa u sugnaaday yani min xadiid ibni cabbaas waaye iqtasala waxaa qubaystay bacdu aswaaji nabiyi sal allahu calayh wasalam fii jafnatin xeero ama qabaal ama baab waxaa tiraahda baabkayaalka waaweyn ama geedaa laga qoran jira waagii hore ama digsi weyn fa jaa'a waa yimid nabigu liyaqtasila minha inuu ku qubaysto faqaalat lahu markaas waxay tihi innii kuntu junuban janaaban uga qubaysta faqaala markaasuu nabigu wuxuu yidhi ina almaaa biyaha laa yujnibu laa yujnibu junub ma noqdaan ma janaabooba wasaxahu tirmidi ibnu khudayma xadiidkuna marka waa saxiix wey idan saddexdii ho xadiidkooda wuxuu leeyahay biyaha yuusa hamba ku qubaysana hadar darsadaa xadiidkaa kaleo ibnu cabbaas riwaayada muslim xadaynaysaa inuu fadligii maymuuno u ku qubaysta riwaayada kaloo asxaabu sunan waa min xadiid ibnu cabbaas ah ayaduna waxay sheegaysaa biyo intuu nabigu uu helay inuu ku qubaysan maagay xaaskiisa ay ku tiri biyahan janaaban uga qubaysa uu yidhi nabiga calay wasalam biyuhu ma junuba idan halkaas waxaa ku cad biyaha inaysan mustacmal noqonaynin sababtoo ah horta mas'aladan oo hadda soomaalidu ay hadda ay ku dhaqanto oo dhahaan biyaha anuu ku weysaysanay fanfaniinka hadduu ku dhaco mustacmalay noqonayaan xataa horta ku shaaficiyada baba ku dhaqaano sababtoo ah ikhtiraafka in weelka siduu nabigu u weysaystay qofku intoo faraha ku dhaqo oo ka ikhtilaafsada shaaficiyada xataa ma diidaya mas'aladan maaqan soomaalida meel ay ka keeneen waa laga yaaba aqwaal qaarkood inay ka keeneen soo maa oo taas waxay waafaqsan tahay xadiidkan oo ah in la wada qubayso laakiin hambada la diida hambadana inaysan wax dhibaynin xadiidka ibnu cabbaas ama riwaayada muslim oo weri ama riwaayada asxaabu sunan ayaa caddaynaysa idan nahyiga maxaa lagu xambaaraya nahyiga waxay dhaheen laba midaa lagu xambaari karaa in loo jeedo qofku intuu baaf ku istaago oo biyo ku qubaysa oo biyihii dhamma oo ku qubayso baafkaas ay ku dhacaan biyihii hoorkaa jirkiisa wasaqdii ku jira in la diidaayo taasina xagooa macquul sababto waa shay mustaqdar leh ma garata ama in nahyigu uu tansiiha uu yahay ma garata way fiican tahay inay isla qarafaystaan ma garata laakiin waxaa la diidaahay in lagu xambaaro maaragtay biyihii qofka ka homa ama baaf baafkiiu halkaas yaala biyo aad ka dardarsatay qofkii uu kaga qubayso kii kale duu u yimaado fanfanfaninkiisaa gaari laakiin biyihii hoorkiisaa uu jidhkii ka wada dhaqmay ma aha wasakdii meel goonihi ku baxday taasoo kale ayaka marka waxma dhibayso insha allah tacaala marka mas'alada mustacmalku adiladooda ma xoog badna aada iyo aada u daciif tahay oo biyihii qof kale uu ku weysaysto haddii biyo kale la waayo ama yaaba la weyn waa lagu weysan karaa inkastoo dadka bini aadamka qabaa'icdiisa ay diidayso amaa biyaha fanfaninkaa horta oo ku dhaca weelka ama qofkii uu qubaysanaya oo annaga kirle afka ka xir baaldi afka xiro baaldi afana qof haduu qubaysan oo biyihii mustacmale kaa noqdeen ama biyihi adoo kulnay far haddaa geliso mustacmale kaa noqdeen waxaas xataa madhabka shaaficiga maaragta kuma taallo ikhtilaafku waa ogolyihin inkastoo leeya waa niyeysanaysaa mar annaka takhtari macnaa weelka gacanta inaad soo dardarto ogoli hadda qof weelka gacantii biyihii oo wejigii ku dhaqay ee kii gacantii ku dhaqay wixii baa ku dhacdhacaya soo maa weelkiina waa af bannaanya marka maadaama ay taas ogol yihiin dhibic hadday ku fananta biyihii mustacmal noqonayaan taas horta waa baciidi waay madhabka laftiisana daciif taa dhici karta haddii dad ay sheegay ayaga laftooda culamada shaaficiyada waxay leeyiin muxaqiqiinta wax daliil weyn oo haysanaa lama arko daliilsha ugu weyn oo haystaan waxay leeyihiin saxaabadii iyo salafkii biyaha mustacmalka intay aruuriyaan laguma weysaysan karo kuma aysan weysan karin ee taasina hadda wax manhiya ma ah wax oo hadda daliil weyn ma ah nacam wa can rajulin waxaa laga wariyey saxiba nabiyi sala allahu calayh wasalam qaala inuu yidhi naha rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam wuxuu reebay an taktasila almar'atu gabadhii inay ku qubaysato bifadli rajuli ninka hambadiisa aw irajulu inuu ku qubaysto bifadli lmar'ati maxay sameena waliyaqtarifaa jamiican ha dhammaan ha dardarsadeeno ama sacbaha ku qaateen ama weel ha ku qaateen hadda caaishana waa tirtiri aniga nabiga calayhi salatu salaam intaan weel ku wada qubaysanno labadeenu ou dhehi jira qofka dacni dacni war intaan iida aniga intaan iida marka dadka dhahaya maaragtay biyahan fanfaniinka maaragtay mustacmal ka dhigaayo xadiidka laftiisaaba diidaayoba marka way ku taallaa in labadu haddii wada ikhtilaaftaan ay ku dardarsadaan soo biyo fafaninkii ma ku dhacayaan marka taasoo kale marka waxba dhibaysa wacan ibni cabaasin waxaa laga wariyey radi allahu canhuma ana nabiya sal allau calayh wasalam kaana yakhtasilu inuu ku qubaysan jira bifadli maymuuna maymuuna hambadeeda fadliga halkan maxaa looga jeedaa hambadaa looga jeeda ee fadli ha u malaynina oo fadligii kale oo dheeraad siinta ah waa hambadooda radia allahu canha akhrajahu muslim taana marka xadiidkii kaleo ka hor imaanoo hambada xataa in lagu weysaysan karo ee xadiidka hore waxaa lagu xambaarayo in loo jeedo biyaha intuu baas qofku istaago waxa asagaa ka dhaqmo qofkii kale inuu u raado amaa weel uu ku qubaysto dhib ma laha sida xadiidkan kale oo kutusinayo nacam waliasxaabi sunani waxaa u sugnaaday ay min xadiid ibni cabaas asxaabu sunanka laftiisu xadiid ibni cabaasay ka warinayo iqtasala waxaa qubaystay bacdu aswaaji nabiyi fii jafnatin xeero ama qabaal ama baaf waxaa u tiraahda bitaa lagu fasiri kara fa jaa'a nabigu waa yimi liyaqtasila minha inuu kaga maydho ku qubaysto faqaalat lahu waxay ku tiri inii kuntu junuban aniga junubaanba ahaa faqaala lahu wuxuu dhahay ina almaaa biyaha laa yujnibu ma junubaan wasaxahu tirmidiyu bnu qusayma xadiidkuna waa saxiix nacam can abi hurayra wacan abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam wuxuu yihi duhuuru inaa'i axadikum weelka qofkiina weelkiisa daahir noqoshadiisa sow ku daahir noqonayo idaa walaqa fiihi lkelbu eygu hadduu afka geliyo ama raqo ila eeyaha iyo waxa lamida markay biyaha cabayaan sida dadka girgir kama cabaan ma garata ama sida xoolahoo kaleed xooluhu afkay la galaan markaas biyaha ay neefta ku cabaan eygu laakiin carabka qalaqalaqalaq oo ku siinay marka wuluuqaa la yidhahdaa marka carabka ooma soomaalidu waxay dhijiya raqitaan ey baa biyihii raqay macnaha waxay ku tusina taasi sida xayawaanaad kale biyaha u cabaan inuusan u cabin oo kaga duwan yahay qaabka u cabo oo carabka in kaga siinaya to carabka biyaha uga hormarinaya oo carabka kusoo tuurtuuraya biyihi marka raqitaanay dhahay af carabigana wuluuq ayaa lagu yidhahda idaa walaqa haddii uu maaragtay ou raqo ama uu carabka ku cabo uu ku cabo ama afka uu geliyaba fiihi alkelbu eyga an yaqsilahu inuu dhaqo sabca maraatin toddoba goor uulaahuna mid ugu horaysana bituraabi ayuu ku dhaqaya akhrajahu muslim wa fii lafdin waxaa ku sugnaaday oo lahu muslim utugnaaday u sugnaaday falyariquhu wixii weelka ku jira ha daadiyo ma garan idaa walaqa idaa duhuur ilaa axadakum idaa walaqa fiihi lkelbu an yaqsilahu sabca maraatin uulaahuna bituraab yacni bihiina falyuriqhu macnaa ha daadiyo weli tirmidi waxaa u sugnaaday markuu xadiidka oo wariyey ukhraahunna oo uulaahunna bituraab midda hore ama midda dambe in caro lagula tago halkan waad aragteen qofkii fiqiga shaaficiga soo akhristay najaasada dhowr goori u qaybiya waadhow waa noo imaan doontaa najaasa oo khafiifa iyo mutawasida iyo muqallada u qaybiya najaasada khafiifka waa inanka yarka un caano cabitaadiisa oo biyaha lagu rusheego najaasa muqalladana waa midda ey khansiirkana uga qiyaas qaata laakiin khansiirka nas kuma soo aroori iyagaa haleeshay sababtoo ah waa mustaqdaray leeyahay wax la qurunsadooda mutawasida waa najaasaadka oo kale najaasa marka muqallada inay jirto aawa xadiidka daliilaha waa xadiidka say muqallada ay ku tahay wuxuu dhaha nabiga calay slam weelkii uu afka geliyo toddoba goor ha la dhaqo soomaalida waxay dhihi jire waxa iu galo harasay dhihi jireen haras yacni waa fowqa najaasa haraska laftiisa saasay dhihi jireen reerbaajiyo war waxaan eygaa galay oo afka la galayoo waxaani haras waa haras macnaha waxa waaye waa najaaso adag ay ka wada oy afka ula gala marka toddoba goor oo weliba carro lagu sii daray in la dhaqayo riwaayo kaloo muslima waxay leedahay midda sideedaad caraha laga dhigo marka tuu sideedaadna in lagu dari karo dhaqmo sideedaad in maaragtay lagu dari karo xadiidkan macnihiisa ayaa culimmada ahlulxadiidka imaam shaafici imaam axmed iyo ayrkood ay qaataan ma garan maalikiyadu waxay leedahay iyagu waxaa weeye najaaso maahana waxa loo dhaqaa waa tacabud laakiin tacabud macnaa waa iska un cibaadaysi waaya dheh najaaso maaha laakiin waxaa la yidhi biyihii hala daadiyo weelkii hala dhaqo caraha lagu dhaqo taas waa macna najaasa axnaafta madabkaaba xanaf waxay qabaan saddexaa la dhaqaya ka najaasaadka oo toddobadaana waa iska sunnay leeyihi laakiin maya xadiidka waxaa kusoo arortay toddoba goor hala dhaqo midna caraha lagu daqo ama toddoba inta la dhaqo waa cafiruhu haaminiya midda sideedaad caraha lagu maarata lagu waxeeyo culimmada qaarkoodna waxay leeyihiin cacafiru haaminata midda sideedaad cara ku dara waxaa looga jeedaa ee toddobadii macal caradiia sideed isku noqonayso saasay ku jamciyaan allahu aclam culimmadana waxay leeyihin maya midda sideedda in lagu camal falo qaarkood sida xasanulbasri uu ku tegoo kale sidaas oo kale calaa kulli waxaa laga qaadanaya awalan eyga afkiisa inuu najaaso ogy wixii uu galo biyahaas hadday markaa iyo wixii kaloo maa'icaadana hadday gaaraanba qullataynka yaryihiin inuu najaasaynayo oo biyihii wixii uu galana afka la daadinayo ma garata weelkiina toddoba goor la dhaqayo carana lagu darayo saabuun iyo booskeeda ma geli karaa culimmadu waxay leeyiin mayo sababta waqtigaa nabigu calayh salaatu salaam waxyaalo kaloo wax lagu dhaqo waa jireen saabuunta ama wax u dhowaa ashnaan wax la yidhahdo geed annaka madax bushi aan dhihi jirnay ama geedo badan wax lagu dhaqdo manaadiqda waa kala duwanyi kolle mandiqo walbaba geed saabuun camalay leedahay baadiyaha baharkaasa anaga meesha mandiqadaan kusoo kornay aan markaan yarnayn qaydyaalka iyo dharka yararka maraykaankaa ku dhaqan jirta marada dhan waa kuwa cadayno kabacdi mar dambe anaka xoogaa toban jiryaana ooma i ku dhaqana arag laakiin markii hore ballida geedahaas madax bushaa ayaa ku dhaqan jira markaan yaryaara waana carabtun waa leedahay soomaaliduna waa leedahay geedahaas ay ka buuxaan marka hadday arrintaas ay gudayso nabigu waxaas ku dhaqa ayuu dhihi lahaa taa marka waxaa laga qaadanayaa marka inaan saabuun isu bedelkeeda isu gelin waxaa laga yaabaa qofkii hadda aan iimaan lahayn qofka mu'minka waxaa ku filan rasuulka waxaa yiri in la yidhaahdo dad waxaa jira haddaysan maaragtay zamankan gaar ahaan ama waqti dhul malaaxido ah oo waxaa iyaga maskaxdooda haddaysan fahmaynin sharciga duray oole maxay tahay xigmada looga jeeda annaga marka annagoon diinta nabiga calayhi salaatu salaam aanan dhabiib inuu taqriiriyo ama faylasuf aan ku xiraynin haddana adibada waxay sugaan xigmada xadiidka ku jirta oo waa maxay waxay leeyihiin bahal tixiri ah ayaa mindhicirka eyga ku jira eyga markuu saxaroodo xaarkiisa waxaa soo raacaya ukun oo bahalkaas uu leeyahay waxay ku dhedhegayaan timaha dabadiisa ku yahay eygana waa ogta dabadiisau leefaa soo maha dabadiisa markuu leefo ukumihii baktigaa afkay soo aaday hadhow weelka haddii uu geliyo oo qofkii wixii uu cuno ama cabo ukuntiyaa calooshiisa waxay ku noqonaysaa bahalo oo ku baqaysa hadhow marka jirhkiisa intay cunto dhiigga raacdo ayay maskaxda iyo wadnaha iyo sambabahao dhan ay saamaynaysaa marka dhibaata iyo qofka u gaarsiinaysa marka taas waxaa ka cad xigmada sharciga weynaysa mar walba inaan la gaari inaadan marka aadan mar walba aadan dhihinin muxuu saynis ka qabaa sayniska waxaa ku weyn waxyiga alle ayaa ku weyn laakiin haddii dad culamaa ay tajribeeyaan ama adibo ah oo sidii qur-aanka ay sheegaan waa ta'yiid xaqu inbuu la ta'yiidina nabigaba calayhi salaatu salaam iyadoon jadaal dajaal cid aragta aan jirin oo dajaal ka sheegtay tamiimu daari nin la yidhaahdo oo saxaabi noqo saxaabi ah ayaa dooni kula jabtay badda meel jasiira meeshii markii doontii kula jabtay iyagoo yaaba aabbahal iyada dhanba xorkashido iyagoo hor iyo gadaalba ay tima tahay oo hadlaysaa u timi maxaa timi markaas kaalay kaalay nin meeshaas ku xidhan idin habe waana wadoo nin weyn oo xidhanayo inoo geyso ninka adigu waxuu sheegay sheekay inuu xidhan u dajaala waa la soo bixin doona adiga doontii u haagtay waa soo baxeen qisadii nabiga u sheegay calayh isalaatu wasalaam nabigu dadkii dhammaay uu isugu yeeray masaajid ka khudbeeyey wuxuu yidhi waxa kale inkugu yeerina ma idiin sheegoo dhah dajaal saa iyo saa iyo sifaadkiisa haa waa kana timin daariya soo arka nabigu ma wixii asaga ilaahay waxidu maa shak kaga jira laakiin wixii uu sheegay wax ayidahay midoo qof indhihii ku soo arkay bilcan marka waa ta'yiid maadaama nabiguba calayhi salaatu salaam wixii xaqa ayidaaya oo maaragtay ou daliishaday min baabol wixii xaqa ayidaaya waxaway waa la weheshanaya laakiin annaga shaki noogama jiro wixii ilaahay rasuulkiisa ay yidhaahdeen shaki noogama jiro can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuul llahi sal alla alayh wasalam waxau dhahay duhuuru inaa'i axadikum qofkiina weelkiisa daahir noqoshadiisa ou daahir noqdo idaa walaqa haddii uu galo ou raqo fiihi lkelbu eyga an yaqsilahu sabca maraatin inuu dhaqo ulaahunna bituraab midda ugu horreysaa carada ku jirta taasayna rajaxaanu in carada midda horeysa lagu daray akhrajahu muslim wa fii lafdi lahu falyuriqhu wixii weel ku jira in la daadiyo ha daadiyo walitirmidiyi ukhraahunna ou uulaahunna bituraabi khiyaar u lao leeyahy laakiin waxay rajaxaan riwaayada uulaahunna bituraab sababto saxiix muslim ku qoran nacam waxay kaloo isweydiiyaan culimmadu ma eyga afkiisaa najaaso ah mise jirkiisoo kale haddii oo ku taal ama boolkiisa ama saxaradiisa culimmada badankood waxay leeyihiin maadaama afkiisii oo afka uu yahay meesha ugu roon maaragtay xayawaanka afkiisaba haddii najaaso laga dhigay saa'irulbadana waaba kasii daran yahay ilaa lucaabka calaa cadhuufta jirka dhanay ka timid soomaa ay kasoo ay kasoo miid jidka dhan ka tahi midowa marka maadaama lucaabkiisa uu najaaso yahay jirkiisana waa la mid qaarna waxay leeyiin inta naska aan ku gaabsanno hadduu isagoo qoyan lugtiisu ay meel kaa taabato iyo waxba maarata ha isku dhihi ma garata marka madabkaas dadka yurubka joogo adoo meel tarid iska saarin adoo baabuur joogo ha mid inkaar qabto ay wadato roob kusoo qayaa dhici kar inuu sarwaalka oo meel kaa taabto haddaa qowlkaa iska qabsatid marka waxaa weeye waa iska fududa hore uga soca maadaama afkiisa uusan ku taabo nacam an ab can abi qataadata radi allahu canhu waxaa laga wariyey ana rasuula اllahi sala allahu alay waslm rasuulka alle qaala wuxuu dhahay fi lhirati mukulaasha wuxuu ku dhahay inahaa laysat binajisin najaasa ma ahan inahaa inamaa hiya min adawaafiina calaykum waa kuwa idin dul wareegay akhrajahu arbacatu wasaxahu tirmiyu bnu khusayma xadiidkan waa saxiix siday u saxiixiyeen xadiid saxiixa awalan abu qataada saxaabiga xadiidkan wariyey abu qataada alansaariyu waa kunyadiisa magaciisana waxaa la yidhahdaa alxaaris bnu ribci ayaa la yidhahdaa wa huwa farisu rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam dadka fardoolayda ahaa oo qiimaha badnaa ninkii lahaa wey waad ogtihiin qisow leeyahay nin oo geesiya intuu ka tuuray ayaa jihaadka waxaa jira waxa yidhahda nafli waxa yidhahda salabka ninku ninka geesiga oo isagu uu dilo faraskiisiiyo hubkiisa isagaa iskala dheer ahaan ninka ka takhallusa marka ninoo ka takhallusa hubkiisii qof kalaa qaato markaasoo u adkaysa waayo yiri meesha iyadoo la joogo waa la qaybinayo aan war ninkaasaan dilay yaa salafkiisii qaato marka de mida intuu istaago dha yaa rasuulallah anaa qaatee iidda abu bakara intuu soo baadou yidhi laah allah walla ma jirta bowdha nin geesiya hawl oo qabtay intaad wixiisa soo qaadataod meella fadhiisana iidda aada dhehaysaa kallaa lagu dayn maayo soo siibo dha ninka alaabtiisa nabiguna abubakaro ku raaca radi allahu canhu marka abu qataada ninkaa faariska ah cajiibka badan ayuu ahaa markaasuu xir baalka aan ka helay iyo gaashaanka iyo wax aan maal ka dhigto xoolo aan tabcaday wixii ugu horreeyaba maayo marka saasaa faris loogu magacaabo ragga ugu daran ayuu maanta ma arkaysa oo ka tuuri jir radi allahu canhu arda xadiidkan marka sababuu ku wariyey wuxuu yimid guri oo wiilkiisa uu leeyahay wiilkaakiisana waxuu qabay gabar la yidhaahdo kabsha bintu kacbin maal kacbin maal waa ninkii saxaabiga ahaayoo saddexdii nin oo qas hubuu ka haray nin ka mida marka ninkaa gabadh oo dhala saxaabiga asaguna wiilkiisu qabay oo sadaqu ahaa markaasay abuqataada markuu u soo galay fasakabad lahu wuduu'an weysay u shugtay fa ja'at hirratun tasrab ma garan muklaada oomana u timidoo biyo raadinaysa fa asqaa laha alinaa weelkii uu ku weysaysanaya oo saa ugu leexiyey xataa sharibad ilaa ay maaragtay ay ka cabto qaalat kafiku fara'aanii anduru ilayhi anigu maaragtay si xun u fiirinaan arkoon waa maa biyo muxuu isaga najaasayna mukulaashaan xaarka iyo balaayada iyo qashinka meelaha kasoo qaraabanaysa muxuu biyaha isaga siinaya waa u dareemay tiri dadkoo dad daka badanay ahaayeen fa qaala atacjabiina yaa binta akhi walaalkay gabadhu dhalee ma taasoo la yaabanta faqultu nacam qaala ina rasuula allahi sala allau calayh wasalam qaal fi lhirati wuxuu ku yidhi innahaa laysat binajisin najaaso ma aha afka waxay la gasho sida eygoo kale ma aha marka maadaama eygii la sheegay munaasab waxaa u ah bal mukulaasan in la sheego mukulaasa gudaha looga maarmaa masaska iyo balaayada iyo waxyaalaha haddeer hadda gudiyuhu ay xoogaa sagaxa loo dhisto maanta waagi hore meelaha mas iyo balaayo iyo dooli iyo wax daranaa joogi jira bahasha hadda waxaasay la dagaalantaa iyadoo lagama maarmi marka marka ayadu laftooda meelahaas waxaa ka soo qaraabataa wax baktiga waa soo cuncuntaa laakiin maadaama ay dadka ay la nooshahay ayaa marka sharcigu iska saamay waxyaana waxaa jira sharcigu daruur ahaan u saamixo najaasaadka ah sida mukulaashoo kale sida qofka maalan dariiqaanoo kale hadduu dhooqo uu leeyahay dadna uu ku kaadkaadiyo najaaso uu qofku soo maraayo fanfaninkaa maradeeda hoose gaaray waa maxfuga sababtoo ah mashaqat alictiraaka qaba dhorso jidadku saan laami u ahayn qof walbana muxuu iskala fariisan jira meelaha berigii hore marka xogaagaas oo marada kusoo faniinayo waa waxyaalahaas oo kale najaasaadkaas waa la iska cafiya marka maadaama mukulaashii guryihi aan looga maarmin waxay afka geliso iyada marka sharci waa iska cafiya oo wuxuu dhahay innahaa laysat binajisin najaaso ma aha waxay afka geliso ciladana waa sheega wuxuu yihi innaha min adawaafiina calaykum waa sida khaadimiinkeenna idinkul wareegaay khaadimkaaga miyaa dhihi kartaa wuxuu farageliyey barab soo ma maanta dhase wax kuu karina isagaa wax kuu dhaqaa boqorka boqorkaan ka maarmin soo ma mukulaashina waa sidoo kaleo dadkaas maaragtay dawaafiyo guryahay wax uga noosha marka haddii la dhihi karo wax afka gelisaba waa najaas dadkii dhibaata soo gaariya xadiidkuna marka waa saxiix wey wacan anas bni maaliki radi allahu canhu qaala jaa caraabiyun nin reer baadiyaha yimid fabaala wuxuu ku kaadiyey fii daa'ifati lmasjidi masaajidka maanta ma arkaysaa qayb ka mida ayuu ku kaadiyey fazajarahu nnaasu dadkii baa marka canaantay fanhaahum nabiyu sala allahu calayh wasalam nabigu waa ka reebay wuxuu dhahay kaa canaan iska dhaafa iska dhaafa falamaa qadaa bowlahu kaadidiisii markii ou dhammaystay amara nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulku waxau faray bidanuubin min maa-in wadaan oo biyo ka buuxaanu faray fa uhriiqa calayhi meeshii uu ku kaasho masaajidka dhulkaa ayaa lagu shugay marka nabigu markuu xadiidka marka waa xadiid muhiim ah jiddan oo masaa'il fara badan laga qaato awalan raawiga anas waa anas binu maalik alansaari khaadimu rasuuli illahi sala alla alayh wasalam isagoo toban jira ayaa markuu nabigu hijirooso hijrooda madiino yimi ay hooyadiis maaragtay umu dalxa hooyadiis umu dalxa alansaariya ayaa u keentay oo nabiga habaryarihiisa ka mid ah macnaa ayeydiisa aa ka soo jeeday oo cabdilmutalib dhashay dadkii qaraabadiisa ahaa ilaa qaraabay ku lahay waxay tiri qof walbaa waxbuu kuu keenee anuu wiilkaana kuu keena isagoo toban jir oo khidmay anas wuxuu ka mid yahay marka dadka axaadiida badanoo kun ka badan ka wareeya almukiriin ma garan nimanka la yidhaha ee nabiguna waa u duceeyey cumri dheer iyo maal fara badan iyo owlaadba inuu siiyo tiina waa dhacdo ilmihiisa waqtiga isaga waxaa laga yaaba waqtiga uu soo gaaro ilmihiis iyo ilmihiis haddii la isku diro tiradooda inuusan aqooninba waxaa ka dhintay wax nool inuusan aqoonin fare ay ka batay timirtiisa sanadkii laba goor ayay mirayn jirtay timirta caadigaana sanadkii halmar cumrigiisana waa dheeraaday ilaa boqol uu ku dhowaaday ama waaba ka batan oo waxay leeyihiin riwaayadka qaar wuxuu dhintay maaragtay maaragtay isagoo boqol iyo saddex meelahaas jira ma garan ama sagaashan kuwa ugu yaraa waxay leeyihin sagaashan iyo sagaal jiroba adig boqolkii inuu gaaray ama hal sano ka yaraa ama laba sano dhaafay meelahaas wuxuu dhintay hijradu markay ahayd itnayn wa tisxiin ay ahayd ayuu dhintay waana saxaabigii ugu dambeeyey oo basra ku dhintay radi allahu canhu arda saxaabi weyn oo taqiyaho qiimo badanoo aadna cilmiga looga barto axaadiidka nabiga aada u faafiyey radi allahu canhu arda marka waxay leed nin reer baadiyaha yimid masaajidkiisa oo dhalay isoo qabsan nin reer baadiyaa ayaa yimid oo waxa weeye masaajidkii nabiga soo galay ninka marka waxaa lagu magacaabaa inuu xarquus ninkii dulquwaysara oo hadhow khawaarijta iyo balaayadu ay ka farcaami doonto inuu ahaayo nin aada u edab liita ayuu ahaa meeluu masaajid ka midoo kaadidii iskala fadhiistay saxaabada hadda waxay ogaayeen masaajidda inaan waxaas loo oggolayn canaanay kula soo boodeen nabigu waa ka joojiyo wuxuu yidhi iska dhaaf laa tudrimuun kaadiha ku celinina ma garan ee iska dhaaf kaadiisii markii uu dhammaystay ayuu u yeeray wuxuu ku yidhi riwaayadda muslim ku daraysa inna haadihi almasaajida masaajida laa tasluxu lishayin min hada albowli walqadr kaadida iyo qashanka dukaafad iyo musqul maaha lilmasaajid wainamaa hiya lidikri llahi tacaala wasalaati wa qiraa'ati alqur'aan salaad iyo qiraa'a alqur'aan ayaa marka loo dhisay waxyaalahan oo kale maanta ma arkayso ha kula kici nacam saxaabadiina wuxuu ku yidhi innamaa bucidtum muyasiriin walan tubcatuu mucasiriin waxaa laidinsoo bixiyey inaad dadka u fududaysaan maa dadka inaad ku cuslaysaan oo diinta qaleefka dhigtaan ma ah yacni saxaabada iyaga lama soo bixin rasuulkaa la soo bixiyey laakiin risaaladii rasuulka isagaa aqbalay iyagaa aqbalay faafinteeda iyo fidinteedana iyagaa nabiga intuu noolaana way kala qayb qaadanayeen kabacdina iyagaa garab ku rida soo maaha diintana soo gaarsiiy radi allahu canhu arda marka baxiga saas uka dhigan yaha waa dad lasoo saara iyaga kuntum khayra ummatin uqrida linnaas xadiidka marka macaani badanaa laga qaadanaya awalan waxaa laga qaadanaya kaadida bini aadamka inay horta ay najaaso ay tan kale waxaa laga qaaday masaajida in la dahiro fii buyuutin adina allaahu an turfaca wayudkara fiiha sm waxyaalaha qashinkaa laga dhiso midda kale in xumida la iska qabto la iska eriyo oo munkarka la reebo macruufka waa shay muqarar ah walidaalika saxaabadu waa inkireen waxaanu macruufka rasuulkuna ma dhihin waxaana waa fiican yihiin laakiin maslaxo kalaa meesha tigi maslaxada waa maxay ninkan hadda meela uu ku kaadinaa budca mucayan wuxuu nabigu uga daayo ka joogsada haddii meeshaan loo daayo awala ninkan kaadidii ku kala go-i mayso oo kaadidiis wax u dhammaysan oo isagii dhib iyo rafaad ku imaanmay aaniyan kaadidii meelay ku aruursanta budca mucayan ay ku aruursanta hadhow qofkii haddii ixsaan lagula dhaqmo wax waa loo sheegi kara laakiin kaadida hadda dii lagu celiyo maradii ka najaaseeyo isaga kaadidaa ku dhibtoonay meelo kaloo masaajidkii inayba joogsaba isa masaajidkii hallaysaa dhici karto dagaal inuu meesta dhibaatooyin fara badan waa meesha culimmadu ku yidhaahdaan haddii laba mafsado ay kuu kulanto midda sahlanaad qaadana midda sahlan oo dhib yaraad qaadana masaajidkii lagu kaasho waa mafsado hal meel lagu kaasho laakiin mafsado kale waa maxay isagiioo kaadii ku go-on markiiuu iska najaaso isagiioo la fidneeyo masaajidkiiuu meel walba ogeeyo dagaaloo meesha ka dheci kara ninka meeqa fitnaa imaan kara diintiiyo fikrad xun laga qaato soo maa walidaalka hadda cunfiga samayna intay diidda samca xun usoo jiidayo ilaahubaa qiyaasi kara subxaana wa tacaala tan kale waxaa kaloo laga qaadanaya dhulka waxa lagu daahir inta biyo lagu shubo dhulkana maanta markaasaa qodid looma baahdo in la qodo dhulka hadda meeshaan hadday najaaso oo dhulka ama shamiitada ama gogasha biyo unba baac lagu seena in la qodo in la hor looma baahno yani haddii la dhuraad meeshaan ama laga waxay waa ziyaada fi quhuur laakiin sharciga dib biyo saas loogu sayo yakfi ilaa nabigu ma dhihin caleyh ha laga qodo biyihii meesha ha laga qaado ma aysan ma uusan dhihin nabigu calayh isalaatu wasalaam nacam waxaa kaloo laga qaadanayaa qofka mu'minka xurmadiisa masaajidka xurmoo laakiin qofka mu'minka ha kow inaan lagu tacdiyo rasuulka ninkaas kaacido lagu gooni oo ku fikra maxaad u maleynayna dadka aada moodo say mulsimiintu u laynayaan u dhibayaan xoolahooda u dhacaya u baabi'inayaan etoobiya ay kaga sahlantahy saaxabada ugu hoshayna minaadka uguhoshay maxaad u malayna qofka muslimka xurmadiisa aada iyo aada markay u weyn midda kale waxaa kaloo laga qaadanaya qofka hadduu jaahil yahay oo waxa uusan xumo usan lakin xooga kama warqamo alhiiska allal aqoontiisii caqligiisa intuu ku egyahay in marka loo cudur daarayo oo lagu soo goodaynina wax la barayo ilaa wax laga baro aduu qofka u maarata uu jaahil yahay oo ama culummo ka fog yahay ama waqti uu barto uusan helin inuu jahligiisu inuu macduuro hadda xadiidka culummadu waxay ka bixiyaan ama xaafid xilbaari ama ibnuxuxilxiid ama subul asalaam kale fatxulbaari badankeeda uu ka soo qaatay aaduu cilmigiisu u badan yahay nacam waxaa kaloo laga qaatay dhahaa biyaha najaasada lagu dhaqo hadda maalan weelkaana kaa najaaso marada biyahaan aad ku dhaqdo ood ka dareeray meesha aad ku dhaqdo hadday taqayur isa ku dhex inay dahaariyo taas marka xoogaa waxay ayiidaysaa qoladii culummadii tiri biyaha haddaan dhadhankooda uusan isbedelin haba yaraadeen ku najaasoobayo sababta hadday buqcadan najaaso ku taallo oon dhaqo oo meeshaan weelkan ay ku shubanto biyihii isa doorsan waa daahir shaaficiyadaas waa qaba okay najaaso yar oo yariis hadday ku dhacdo weel biyo xoogaa ku jiraan tananyadi mana isa doorsoodin ushuu farqiga u dhaxeeya marka masaladan markaa arkay waxaad moodaa in culimmadii ku tagtay biyaha maaragtay in tagayurka uun la fiiriyo oo culimo badan muxaqiqiin oo sheikhulislaam uu ka mid yahay maaragtay cutaymiin iyo sheekh naasiruddiin ay ku tageen masaladaas marka inay xoog badanta dadkana ay u dhib yar tahay culimo badan oo shaaficiyana ay maaragtay saas doorteen inkastoo markii hore aan rajaxnay mas'alatulqullatin laakiin masalooyinku waa masale isu dhow qof walbaba wixii ilaahay oo waafajiyey sababtoo adiladu waxa waaye waa aaday isugu dhow yihiin marka waxaa laga yaaba maanta inaa ka rajax berikan areexyo wallahu aclam nacam can anasin radi allahu canhu can anas bni maalikin radi allahu canhu qaala jaa caraabiyu mufrad baadi ayay ninkaan markaad welkhwaysiraa la yidhaahda qaar waxay leeyihiin waa cuyeynat bnu xis alfazaariy oo iska reer baadiye ah laakiin midkaas xarquuskaas u badantahay welkhwaysira u badanta fabaala ilaa jahligiisa oo nabigu u caddeeyey calayhi salaam markii dambe ninka nabiga duri doono oo yidhi asagoo kale khawaarija ka soo bixi doonto oo diinta aysan qalbiga u gelayninba inkaar qabooyin yaa soo bixi doona fabaala wuxuu ku kaasiyey fii daa'ifati lmasjidi masaajidka dhinaciisa ku kaasiyey fasajarahu nnaas dadkii baa canaantay fanahaahu nabiyu sala allahu calay wasalam nabigaa ka reebay falamaa qadaa bowlahu kaadii markuu dhammaystay amara nabiyu sala allahu calayh wasalam wuxuu faray bidanuubin min maa-in wadaan biya ayuu faray in lagu shubo danuub waxaa la yihahdaa wadaantu markay buuxdo haddii kale dalwi ayaa la yihahdaa wadaantu markay maran tahay dalwi ayaa la yihahdaa af carabi markay biyo ka buuxaanna danuubaa la yihahdaa fa uhriiqa calayhi waa lagu duray oo lagu daayay marka dhulkiina lama qoyo wa can ibni cumar radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allau alayh wasalam rasuulku wuxuu yidhi uxillat lanaa maytataani laba baktiyaana loo xalilay wadamaani labadii faama almaytataani labada bakti faljaraadu iyo walxuutu waay waxa weeye waa maaragtay ayaxa iyo malayga wa ama damaani labada dhiigna faqdixaalu waa beerkayarihii iyo walkabidu beerka akhrajahu ibnu maaja axmed ibnu maaja wa fiihi dacf dacfi baa ku jirooda laakiin markuu marfuuc yahay ayaa sanadkan dacfi ku jiraaho nin la yidhaahdo cabdiraxmaan ibnu aslam ayaa ku jira laakiin isagoo mawquufo ibnu cumar hadalkiisa u ansaxay laakiin macnahan oo kale ninka saxaabiga hadduu dhaho xillat lana iyo xurima calayna haddii uu dhaho waa siiqatu rafci macnaa nabigaa loo qoryahay isagoo yidhi umirnaa wa nuhiina qofka aamirkaa iyo naahigaana waa shaarica wey rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadda hadduu marka riwaayada mawquufka oo ibnu cumar qowlkiisa waa saxiix wey riwaayadaas marka qowlka saxaabiga haddii uusan ra'yi ixtimaali karin waxaa la yidhaahdaa huwa mawquufun low xukmu rafci musalax waa mawquuf waa hadalkiisa isuu ku kooban yahay oo rasuulku lama kor yeelin laakiin macnaha waxay ka dhigan tahay wax nabigu yidhi sababtoo siiqada saxaabigu waxyaala xalaal iyo xaaraan ah kuma dhiiranayo ama waxyaalo qaybiyaad ilaa inuu nabiga daliilka haysta maayo marka saa xadiidku waa u saxiix waayo mawquuf maadaama uu saxiix yahay lahu xukmu rafci buu leehay sababta wax ra'yi lagu keeni karo ma ah idan ibnu cumar isagu waa ogtiin waa cabdullaahi ibnu cumar ibnu lkhadaab radi allahu canhu isagoo yaroo islaamay mictadii ka hor wax yar ka hor u dhashay isagoo dhowr iyo toban jir ayuu soo haajiray dagaal oo ka qayb galana uxida ugu horeeyey mise khandaq khandaq oo ah laakiin wuxuu ahaa nin aad iyo aad sunnada u jecel taqi ah oo dadka hadiga nabiga aad iyo aad u raaco radi allahu canhu fitanka iyo waxyaalaha iyo madaxtinimada iyo waxaan dadku ay kuwa ka foga walidaalika dagaaladii ka dhexdhacay saxaabada iyo loolankii dambeo madaxtinimo lagulo midna kama u qayb gelin diinta iyo cilmigu mashquul ku ah radi allahu canhu ardahu wuxuuna dhintay waa u cumriyey toddobaatan iyo saddexdii buu dhintay waqtigii cabdilmalik bilwan oo khilaafada haystay xajaajna oo ciraaq dhulkaas haystay xajaajaanu sumeeyaa la yidhaahda ma garata isagoo meel maraayo oo waran sumaysanu nin uiyoo yidhi lacag maraasoo warankiisa ku muday waxaan arkaynu iska dhi sidiiba marka uu ku dhintay radi allahu canhu ardahu isagoo shahiid marka xadiidkan wuxuu caddaynayaa maytadu waa xaaraan wey asal laakiin waxbaa laga soo istifnooday oo wixii badda ku baktiya ama shaybkoodu bannaanka ha jooga ama yu jooga ama malaay ha okan ogtaa bugaarta baddo dhan waa xalaal waxaa kaloo xalaala isagana ayax haddii oo baktiyo waa xalaal hadda ayax ma cunee hadda aragtay carabta say u cunan haddaad aragtay waxaa weeye intuu kiilo yahoo lacagaha la geli ayaana usa cudur yihin markaas dadki dhama dhab dhab dhab dhab dhab kiishasaa laga buuxsaday markii dambaa maxaa lagu lacag kugiisoo lacagaha la gada kale marka waxaa la yidhi ayaxa afrikow soo burburiyaa markuu afrika soo burburiya sacuudiya soo marmaaga iyo carabta markaas asna ma la geesi kara asaga waxa u cunaaya markaas asaga dhanba la cuna laakiin soomaalidu ma yaqaanin baal maraq keliya wa hadday fuudi lahaayeen nacam iyo dhiigga asalkiisu waa xaaraam wey laakiin labaa laga soo reebo beerka yarada iyo beerka ilah waa dhiig fadhiisan laakiin waa dhiig khaaso nacam can ibni cumar radi allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam marka waxaa laga qaadanaya xadiidka meytadu wixii lasoo isirnooday iyo dhiigga inay xaaraam yihiin hadday xaaraam yihiin macnaa waa najaas saasay culamo badan ay yidhaahdeen meytada waaba iska caddahaa can ibni cumar radi allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam xadha uxillit lanaa meytataani wadamaana ayaana loo xallilay fa ama almeytataani faaljaraadu waa ayaxi iyo walxuutu malayr badda ugaarteeda wa ama addamaanu soomaalidu damarka addamu ay dhahaan miinka damka ma sheegno addamu ya damu dad badanoo dhahaad arkaysa qiraaada faama addamaan faama addammaani dhahaad arkaysa marka miimka ma shadmi addamu addamu biddami taas oo kale haye wa ama addamaani labada dhigal daalkaa shidana miimku ma shidna faddi xaalu beerka yaraha iyo walkabidu beer akhrajahu axmed ibnu maaja wafii dacf can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi sal alla alayh wasalam waxau dhahay idaa waqaca dubaabu tisqiga ama tixriga haddii uu ku dhaco fii sharaabi axadikum qofkiina sharaabkiisa ama caano ama biyo ama maraq ama cunto kale ha ahaado falyaqmishu ha tiinbiyo ha dhexgeliyo uma lyanzichu markaa ha ka bixiyo ha ka siiyo sababtu waa maxay faina fii axadi janaaxayhi daa-un labadiisa dhinac lug iyo garab dhinaciisaas ayuu cudur ku wataa wa fi laakhari midka kalena waxaa ahaa faina fii axadi janaaxay daa'an ahaatay wa fi laakhari kan kalena shifaa'an ayaa ahaatay waina fii aadi waina fii janaaxi laakhir wafi janaaxi alaakhiri shifaa'an ayaa ahaatay caafimaad akhrajahu lbukhaariy wa abu daawud wazaada waxa uu ziyaadiyey wa annahu yataqii wuxuu ku gaashaamanaya bijanaaxihi aladii fiihi daa dhinaca ay cudurka uu ku jiro macnaa ayada u hormarinaya oo macnaha yataqidaas waxaa caddaynaysa riwaayadda ibnu maajiha waxay leedahay wa annahu yuqadimu summa wa yu-akhiru shifaa suntiiba kuu soo hormarinaya caafimaadkiina dibu u haysan see marka uga raynaysa waa inaad dhexgeliso axaadiidtan oo kale qofka mu'minka nabigu u aaminaya calayh salaatu wasalaam kii kalena waa shakinaya laakiin maca daalika adibada xataa qadiiman wa xadiidan ay sugaan inta hadda cilmika xataa uu sancaana uu sheegayo in tisqigu laba maado oo wado maado sun ah iyo oo jaraasiim ah iyo maado kaloo mudaadaho jaraasiimtaa dilaysa weelka markuu geliya dhinaca suntuu kuu hormarina soo maa dhinaca kaloo kor u qaadana si uu sunta meesha isaga rabo adig marka waxaa la rabaa inuu kaa sheeg calaynin inaad tiraado waa daadinaa wixii disqi galo ma ah ku dhexli jaraasiinta isdilaayo waxaagana sharaabkaaga cab iyo maraqa saai gale waa daadina warmo darada midda kale waxaa laga qaadanayaa disqigaas wixii oo haddii lagu wadi rabaa ku dhimanaya waana bakti soo maaha bakti isuu meyto maahayn laakiin asagu wax ma najaasaynayo dhiig ma lah waa meesha qaacidada fuqaad ay ka qaateen wayucfaa maa laa nafasa lahu saaqib nafas macna dami uga jeeda wixii dhiig socda aan lahayn oo xasharaadka hadday biyaha iyo dacaamka dhex baqtiyaan waa la iska cabi cibaaradaas maa laa nafasa lahu wax ka cabira waxaa ugu horaan ibraahim naqac sheekheena sheekh cabaad madiino jooga noo sheegtay marka waa xadiidka noo aqrinaya cibaarada qofkii ugu horreeyey oo fiqriga soo dhexgeliyey maa laa nafasa lahu saa'ila ibraahimu naqaci ayuu ahaa sheekh hay marka xukunka sharcigaa oo laga qaadanayo waxa weeye marka wixii sidaas oo kaleeta oo xasharaadka io cuntada ku dhex daafo ah iyo biyaha inaysan najaaseynin sababtoo waxaas maadada oo najaasada waxay ayd dhiigga ilaa qofka waxa meydkaa dhiigga ixtiqaam ku noqonaya xoolaha iyo waxa dhiigga aa ku ceegsanaya dhiiggii baa marka najaaseynaya waxyaalihii qashinka ah kan hadda dhiig najaaseeyo oo ku ceegsamo meeshii ma jiro nacam marka waa anagii niri dhinacan kaleo dhibigaana de adibadu waxay sugeen inuu isagu dhinacna uu jaraasiin oo ku wato dhinacna didkeeda xataa wuxuu sancaani u leeyahy adibadu waxay sugeen qofka haddii uu wax u qaniino haddii disqiga inta la jejebiyo la marmariyo inuu xanuunka uu dega maga haddoo xoon ise ay ku qaniinto maaragtay shinni ama waxyaala ku qaniinto oo disqiga inta lasoo qaato la marmariyo qofka alamka dhan waxa weeye iyo xanuunka dhan xogaa watay nacam can abi waaqid ilayfiyi radi allahu canhu waxaa laga wariyey qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam wacan abi aan ku celina hal mar wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal alla alay sl idaa waqaca dubaab haddii uu ku dhaco fii sharaabi axadikum qofkiina xabitaankiisa wax kastaba iyo dacaamkiisa oo isla mide falyaqmishu ha tiimbiyo uma yanzachu ha ka siibo ha ka bixiyo sababtu waa maxay fa ina fii axadi janaaxayhi daa'anaa ku sugan labada dhinac oo labadiisa garab midaa cudur ku sugan yahay wa fil aakhari kan kalena shifaa'an ayaa ku sugan riwaayadda abu daa-uud markay intaa warsaxo ku dartay wa annahu yattaqii bijanaaxi aladii fiihi daa wuxuu ku gaashaamanaya macnaa oo hormarinaya cuntada gelinaya dhinaca sunta riwaayadda waxaa fasiraysa ibnu maajaho inahu yuqadimu summa wa yu-ahiru eesh ashifaa ayuu hormarinaya وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحوير ما قدع من البهيمة وحي لقوي ناف حولها وحلاشة وهي حية أيضا نور فهو ميت وي أخرجه الترمذي دا أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له حديثكم هو حديث صحيح هو مقرأ وشواهد بدن أيوة ما أنتم أركز أوليه abu waaqid alleyfi magaciisa alxaabit bin cawfaa la yidhaaha waana raggii beder xaadiray iyo maarka uu ka mid yahay waxauna dhintay shan iyo lixdankii markii hijriyadu ahayd ayuu dhintay radi allahu canhu ardaa qaala wuxuu yidhi qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam maa qudaca min albahiimati wahiya xayatun fahu meyt xadiidku marka sababou leeyahay sababa ku soo arooray abwaaqin laga wariyay qaala qadima nabiyu sal allahu calayh wasalam almadiinata ayuu soo koray wannaasu yajubuuna asminata alibili dadku ay gooyaan geel ay kuruska neefkanan ka goostaan wayaqdacuuna alyaata alghanam idahana ay barida ka goostaan faqaala rasuulu llahi sal allahu calayh wasalam wuxuu dhahay maa qudica min albahiimati wahiya xayatun fahumay yacnii wankii aad baridii ka soo goosta ama hasheed kursi ka soo gasho intii kala isku tasho waxa aa ka soo goostay neefkii oon la gowracin waa xaaraam awalna xoolaha dhibaa ugu jirta carabtaana samayn jirta waxaraa wixiin ay waxna ka cunaan xoolahina u baaqi noqdaan ama mar dhiigga intay ka durdurtaan oo dhiigga ay shiilan jireen oo beer camal u noqonaa haddaba gaalagu dhiigga intay fariisiyaana beer camal kaaga dhiga waxaa jira qiso ee dhacday nin xaatim aai ninka deeqsigaah a gabar caraba ayaa intay u timin waxay tiri ifsad haada hashaan ii dalaan dala ii sarsar dhiiggasaan uga waxaysa hashuu intuu gowracay oo u qaday oo yidhi ka dherigta waa kana anaa lamaana way ku xanaaqda waxay tiri maxaasaa u gashay xoogaa dhiig iiga bixiyaan ku haakadaa fasdii oodha aniga neef inaan gowraco maa inaan durduro aniga dhiig ka bixiyo ma aqaani aniga qiimaheeda igu soo dallaco ka dhereg yani waa nin wuxuu ahaa caam ku ah maaragtay xagga deeqsiyaal marka xadiidka bawaaqid leyti wuxuu ku tusinayaa wixii neef xoolaho nool laga gooyo oo hilib ah ama dhiig lagala baxo inay bakti ay ama dhogorta xoolaha laga jarto oo kale sida dholalka xoolahooda dhogorta badan leeyihiin oo dahuudo suub bustooyinka laga sameeyo dhogortaa lagala jartana ayagoo suufka loo yaqaano dhib ma laakiin hilib laga goostaa la sheegay taan waxaa la qaba maytadu inay maarata najaas xaaraana ay tahay najaasna ay tahay an abi can abi waaqid aleytiy radi allahu canhu qaala qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam wuxuu dhahay maa qudica min albahiimati wixii laga gooyo wahiya xayatun iyadoo nool fahuwa mayitun weeye akhraja abu daawud watirmidi waxasana walafdu lahu xadiidka marka waa saxiix baabu alaaniyati weelashuu u baab weelasha weelasha munaasabada ay baabu dahaara ay la leedahay waa maxay waxay culimmadu ay yidhahdaan fuqahada waa inaad barataan waa muhiim baabu dahaara marka la joogo waxaa jira maqaasid muhiima loo qasta iyo qasadkaaga waxa aada ku gaarto iyo wasaacishaa wasiilo kaloo lagu sii gaaro soo maa hadda maalan ka soo qaad nairobi aa u socotaa soo maa maxaa ku gaarin ama baabuur ama daari ama qasadkaagu waa nairobi inaad tagto baabuurkaan lacagta kaa qaadanayo waa un wasiilo waay waxaad ku gaari lahada dan maa kaleeda soo maa hay baska waa iska raaci kartaa kursiguna waa maxay wasiilatul wasaa'il waay waa xoogaa majafidsi waay marka waxay dhaheen qasadka ugu weyn waxaa weeye waa inaad weyse qaadato ama gegebaysato ama najaasada iska daahirayso daahara saasa ugu weyn hadday meel kaa najaasaa waa iska dhaqay soomaa weysadu hadday kaa jabtana waa weysaysanen haddaad biyo hayso hadday kala gebaysana hadday janaabo kugu waajibtana waa qubaysana idan hadafka ugu weyn waa weysada qubayska tayamumka iyo najaasada iska dhaqo waa qasadka maqsuudka loo leeyahay maxaa lagu gaaraa weyse maxaa ku gaari karta biyo iyo carab soomaal iyo qubays laakiin najaasa iyadii keliyaha lagu dhaqa soomaal okay biyihii maxay u baahan yihiin biyi hawada may ku jiraan weel weel marka wasaa'il wasaa'il waayo wixii aad ku weyse qaado lahayd uu kuugu jiraa marka ama caro soo qaado meel ku shubo ama biyo soo qaado weel ku shubo gaar ahaan biyaha weela u baahan yahay carada dhulkii oo weel u noqon kare marka waxay dhahaan maqaasid wasaa'il wasaa'il lwasaa'il maqaasid waa danta aada leedahay inaad weyse qaadatid inaad qubaysatid inaad gegabaysatid wasaa'ilna waxaa ku gaaraysa waa biyaha iyo iyo carada soo maaha wasaa'il wasaa'il maa maxay biyihii maxaa ku shubana ama sibraar ama kirli ama caag waxaa ku shubaysa maxaa la yidhaahdaa wasaa'ilaash alwasaal wasiilada wixii aad kusii gaaraysaa la yidhahda marka halkaasi marka weelashu ay ka soo galaan biyihii weelka aad ku qaadanayso marka waxaa jira weelal in la isticmaalo aan la ogolayn iyo weelal la ogol yahaa jira weel najaasa lama ogola dahab iyo fido laguma ogola weelalkii weel aad soo dhacday lama ogola weelal kale waa lagu ogol yahay halkaas tahaarada ay ka soo gashaa baabulamiin can xudayfata bn lyamaan radi allahu canhu waxaa laga radi allahu canhuma isagii aabihiisba qaala wuxuu dhahay qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam nabigu wuxuu yidhi laa tashrabuu ha ku cabinina fii aaniyati dahabi waalfidati weelasha dahabka iyo fidlada qaliga ka samaysan waa silfarka walaa ta'kuluu ha ku cunina fii saxaafihimaa xeerooyinkooda fa inaa lahum gaalada ayay u sugnaatay fi dunyaa addunyada macnaa iyagaa xaaraan ahaanay ku isticmaalayaan ilo iyo xalaal iyo xaaraan ma kala yaqaan macnaha waa u xalaal lagama wadee ayagoo xalaal iyo xaaraan ma kala yaqaano walakum fi laakhirati aakhirana adinkaa iskale maadaama adinku adduunyadii aada ilaahay amarkiisi aad aada dul istaagteen oodaan xad gudbin aakhiro jannada weelaa lasku idaafa calayhim saxaafin min dahabin wa akwaab wa fiiha maa tashtahii lanfus laakiin haddaad sugi weyso adduunyada aad ku cabtid aakharaa laga quuftay sida adduunyada qofka maaragtay khamrada caba aakharo khamradeeda iyo casiirkeeda laga hoojiyo halkan marka weelal aan la ogolaynaa jira waa maxay waa weelasha dahabka iyo fidlada maxaa loo diiday waxaa loo diiday awalan kibiraa ku jira wdhamdee kibir oo qofkii markuu weelal dahab isticmaalo waa kibir waxaa kaloo loo diiday maaragtay dadka fuqarada qalbigooda in la jebiyo taasaa loo diiday horta xudayfa ibnulyamaan waxaa la yidhahdaa xudayfa ibnulyamaan waa saaxibu rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam saaxibu siri rasuuliillah sirta ninkii lagu aamini jira waa nin aada u fiqhi badan oo fahmi badan oo ahaa aabbihiisna uxidaa si qalada loo diiday raggii duulaamada iyo dhulkaas hadda maaragtay aderbajaan iyo dhulkaas raggii furtoo ka mid ahaa iraan iyo dhulkaas hadda kasii xaggeeyay oo muslimiintu raggii furtoo ka mid ahaa wuxuuna dhintay markii cusmaan la dilay afartan habeen ka bacdi cusmaana shan iyo soddonkiiyaa la dilay cusmaan afartan habeen unbuu ka dambeeyey radiallahu canhu arda waa nin cilmi iyo fiqhi badan oo fitanka iyo waxyaalahaasoo dhanna aada u yaqaano munaafiqiintana yaqaan nabigu uu ku siraysa calayhi salaatu wasalaam xadiidkan qaabkuu ku wariyey waxay ahayd nin majuusiya ayaa maaragtay oo khaaduma ayaa waxa u keenay weel dahabo biyo ugu keenay falamaa wadaca alqadxa fii yadihi ramaahu bihi weelkii macalasoo jaf iskula tuuray waa la yaabay waxaa la yidhi maxaa saa u yeelaysaa qaala wuxuu ihi lowlaa anii nahaytu hayra marati walaa maratayn lam afcalha haddaan mar iyo laba marka reebi lahaa xataa saasoo ma gelin intaasoo goora waxaa idhi weel dahab waxagu siina marka waa edbinaayo mar dambe si uusan weel dahab uusan waxaygu siinin nacam marka lama ogolo وعن xudayفة بن اليمان رضي الله عanهma qاala wxuu dhahy qaala النaبiyu sal الlه عليه وsلم laa تsربوا ha ku cabinina fي aaniyة الذahabi weelasha dahabka iyo wاlfidati weelasha fidlada walaa تأkuluuhan ha ku cunina fii صxaafihimaa xeerooyinkooda waaweyn faإnahaa lahum fi dunya iyaga addunyada iskale macnaha gaala addunyada iska lama rabo mu'miniintaa si saxaba laakiin muminka xalaal iyo xaaraanoo kala soocay laakiin gaalku xalaal iyo xaaraan ma kala yaqaanaya waa iska kafaxsanaya marka aakharaa laga hoojinaa wey walakum adinka mu'miniintahay fil aakhira fii sugnaatay adinku adduunyaad heli kartaan xataa adduunya waa iska dhaafaysaa amarkii alla ood qaateen islaamnimada ayaad marka aakhare ku helaysaa muttafaqun cala muslim bukhaariya weli marka xadiidka muslim bukhaariya weli haddii la yidhaahdo hadda waa saxiix iyo waa daciif in la yihahdo uma baha taasaa kaaga filan nacam وعn أmi سلمةa رaضي الله عanهa qاaلaت qاala rasuul الlahi salى الlه عليه وsلم wxau dhahay aladii kii yashrabu ku cabaayo fii inaaءi الfidati weelka fidada maqarka qalinka ku cabaayo inamaa yujarjiru wuxuu quluc kaga siinaya fii baطnihi calooshiga naara ahanam jahanama naartiisa jarjaradu waxa weeye qofku markuu biyaha cabaayo dadku weliba xooga badanoo qof oomano soo amoo reerbeediya hadda arkiya marka waxbay qub qub ama geela oo kale jugta calooshiisay ku dhacaysa geela markuu doobinayana waa la yidhaahdaa waa sawdka meelaha kuna noqdo oo kale sida shaacirku uu yidhi wahuwa idaa jarjara bacda alhabbi jarjara fii xanjaratin kalxabbi markuu doobinayo dhah uu soo istaago waxaad u malaynaysaa inuu ku doobinayo macnaa hunguri oo asaga dhanba maaragtay adag oo sida xabadii oo kala manaa xabad waxu yaqaana sida gallayda iyo masagada iyo waxyaalaha si adag yihiin u adag ayuu ka doobinaya marka waxaa u moodaa isagu weel biyaahu ku cabaa wuxuu isleeya waa fiican tahay laakiin naartiisu biyo calooshiisa naaro kusoo bu calaa qiraari qowlihi tacaala ina aladiina yaakuluuna amwaala kama dulman inamaa yaakuluna fii buduuni esh naarna sababto ma-aalkeedaa naar noqonay marka inaan la ogolen marka umu salama waxaa la yidhaahdaa hind binti abimuqiira ayaa la yidhahdaa magaceeda nin hore ayaa qabi jiray oo abu salama ibnu cabdilasad miyaa la dhihi jiray ninkii markii uu ka dhintana nabiga wuxuusiday calayhi isalaatu wasalaam nabiga ka bacdina way cumrisay waxay dhimatay markuu sanadka hijriga ahaa konton iyo sagaala dhimatay madiina ku dhimatay radi allahu canhu arba xoogaa axaadiidana waa laga wariya oo haweenka nabiga kooxda axaadiidta warin ayay ka mid tahay radi allahu canhu arba qaalat waxay tihi qaala rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam aladii yashrabu kan ku cabaa fii inaa'i ilfidati fidlada weelkeeda inamaa yujarjiru wuxuu ku jug jug siinayaa fii badnihi calooshiisa naara jahanama muttafaqun calayh wa can ibni cabbaasin radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam idan meeshaa waxaad arkaysaa weelkii dahabka iyo fidlada eesh in la diiday magara ibnu cabbaasna wuxuu yidhi idaa dubiqa alibaaihaabu faqad dahra halkaa noogu jooga